soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii aasaasay kii bangiga tdb ee trade development bank oo ah bangiga gacanqabashada iyo taageerada isdhexgalka dhaqaale ee wadamada komesa ee afrika waxay ereyadaasu ka mid ahayd hadalka wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee jabuuti eliyas muuse dawaale oo maanta si wada jira shir saxaafadeed ay ugu wada qabteen hotel kambeski ee magaalada jabuuti isaga iyo mas-uuliyiinta bangigaasi t d b way ku jirtay dalalkii abuuray baankani soomaalidu nasiib darro waan ognahay wixii dhacay iyo sababihii keenay inaynan ka faa'iidaysan ilaa iyo maanta laakiin waxaan ognahay inay madaxda baanku oon dhowr jeerba ka sheekaysanay ay ku soo noqoto oo nidaam baa la dhigay ahayd saamaxaya inay soomaalidu ay haddeeto ka mid ay noqoto ay kana faa'iidaysani karto diyaarna loo yahay inaa maalgelin wixii ay uga baahan tahay baankan mashaariicdii iyo ku noqonaya kuwa xilliga amniga aad dhaafto kharash ahaan si soo celinaya faa'iido iyo lasale soomaaliduna waxay leedahay xillaan soomaaliya oo ku dhamaan sheega xilligaasya de soomaalida ay noqoto somaliland ay noqoto inta qaybood ay tahayba fikrado badan abo fursado badan baa ka bannaan haddii ay halkan jaarkeena ay noqoto ilaa iyo lase xuduudda kenya mashruucyo badan oo ka hirgalay karayaa jira waana ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadadu ay ahayd waxaanu nahay ciddii danaha soomaalida meelahan oo kale ka daafacaysay wasiir eliyas muuse dawaale ayaa ka hadlay sababta bangigan t d b uu afar malyuun oo lacagta dollarka maraykanka oo keliya ugu maalgashaday dalka jabuuti halkuu lix iyo toban bilyan oo lacagta dollarka maraykanka ay dhan tahay lacagta guud ahaan sanadadan dambe uu ku maalgeliyey dalalka afrikada bari iyo afrika dhinaceeda koonfureed jabuuti afar malyuun bay ka faa'idaystay xillan afar malyuun leenahay waxay runtii tahay sanadkii daaweyd ee dhacay weeyaan oo halkan dhakhtarkaas amba laboratoirkaas uu qusaynayo horteed meeshan simantari calisibix loodhanayo nwaynala maalgeliyeen bay ahayd oon u baahnayn arrimo deg dega oo shaqooyinka aynan sugi karayn iyaan iyakana aan maalgelintooda ka helnayhay ma ahayn wax diidma ah oo dhinacooga ka jira annaka iyaynan wax naga bixi laayihiin ay naga gaari laayihiin baankan iyo baanaan badan oo kale xilligaasi waataan sheegayay nidaam ay shirkaduhu ay dhismaan hay-adahooga ay adkeeyaan shaqaalahooga ay tayale ay qortaan oo ay mashruucyo ballaadhan si uu dalku u horumaro ay
gudoomiyaha bangiga dhexe jabuuti axmed cusmaan cali oo si gaara ugu waramay v o a oo sii daba socota sababta keentay in saami maalgashi oo afar malyuun oo lacagta dollarka maraykanka oo keliya uu ka soo gaadho jabuuti halkuu bangigan komesa ee t d b ay dhan tahay maalgelintuu sameeyey lix iyo toban bilyan oo lacagta dollarka maraykanka ayaa sidan iigu waramay waxyaalo badan baa ugu wacan horta ta ugu horeysa waxa weeyaan baankoon si fiican loo garanayn talabaad waxa weeyaan wadano badan oo waddanku deganaa oo burundi seshel kenya ay ku leeyihin xafiisya ku leeyihiin baanku dadkii u dhow yahay iyo dadkii ka shaqaysana baanbasharki u dhow yahay markaas sidaa darteed ayay dadkii ugu horreysay ka faa'idaysay baanka ee wadanadaas jabuuti way bilaabeen tallaabo dheer buu qaaday baanku markaa way bilaabeen lacagtaa sheegaysa waa lacag lagu bilaabay imika laakiin sanadaha soo socda way intaa way dhaafi doontaa rajada la qabaa imika maxay tahay jabuuti ma la sugayaa saami intaa ka weyn oo maalgelin inay ku sameeyaan ha siday u yimaadeen baaba taasa sida ay u bilaabeen shaqooyinkaa saasa dowladda way siiyeen private sectorka way siiyeen way yimaadeen way ismacneeyeen dadkii maaragtay ka shaqaysanaya baananka way wada joogaan waa bilow weya
john ester oo ah mas-uulka horkacayay wafdigan bangiga t d b ee trade on development bank ee comesa oo ka hadlay maalgelinta la xidhiidha dalalka xasiloonidu aanay ka jirin sida soomaaliya oo kale ayaa yidhi sidan waxaan u maleeyaa inaanay sax ahayn inaan garab joogsan weynay dalalka ay ka socdaan dagaaladu amba aanay nabadgelyadoodu xasiloonayn wakhtigan iminka waxaan xoog ula shaqaynaa dalalka sudan iyo sud sudan waxay muhiimadu tahay in si nabadgelyoa loogu safri karo dalalka marka la rabo in laga hirgeliyo mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaynu ognahay dhammaanteen inay arrimuhu ay kala horeeyaan oo marka hore loo baahan yahay in la xasiliyo amba la xaqiijiyo ammaanka inta aan lagu dhaqaaqin wax mashruuca laakiinse waxaa kaloo jirta in dalalkaasi laftooda waa kuwa xasiloonnidu aanay ka jirine inaan ula shaqayno qaybqayb oo ah in aan mashruuc ka hirgelino goobo nabada oo dalalkaasi ka mida sidaasi darteed waxaan mar walba isku daynaa inaan la shaqayno dalalka xubinta ka ah bangigan si kastoo xaaladoodu ay tahay si ay uga wada faa'iidaysan karaan dhammaantood ramadaan muuse v o a jibuuti